bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd ciidanka dhawo marka horena magacay ilaahay iyo abuurgay isii hadla anaka shal kasta walaahin walaasan iwaafajii tawfiicda iyo weeli gudoomiyaha cadaaladii sirnaanta horyaalka dhaqanka koonfurta beer soomaaliya aqoonyabadeyn baydhawaan oofiyaw useeni boosaaso anoo nibid ahaa marka lamaadna uma hadnagay idaacadda sharafta leh eedka injeel inigiyo wararka macquulka ee deersiga umada dhegeysiso eedan badan markidaasna uma hadnagay wariyaalka sharafta leh ka horeeya lankal eraab saaxiibtay dalmar agaasimaha idaacadda mastar jaceelow socdaal iyo kamid eh haddii ana jigi dala safartay malbaydhawaha ku sabay maalin khamiisayti afarta muqdisho hageeri hogaaminadoodi maalin sacadhayti shan saac iyo afartii sanday iyo muqdishoa ku sabi todoba saac afartii sanday iyo boosaaso hageeri maasha allah iyadan faylaa dhimisayo iyadan lagana walaanahan baleynamay waa sadiisin leysiin araabunmayba eed iyo iyeedanka kasafaasana maskabac darana dadkaa ku jeeda koonfurta beer soomaaliya oo dadku dangoyn ula hayna oo mas-uuliyiin ula hayna oo walku dangadaa ula hayna xabsiyada laha ku bilaaba gaalkacyo ilaa boosaasta xabsida inta yar boqol qof ama boqol iyo konton qofka jarsiyaa weligeydba sanadkiina duxabaha jari sanadkun sanadkeynaba dad badan ku dhiin garow gaalkacyo sanadkunaa ilaahay nasiibkay kawalaynaana bari hadeera maadaama xilo kuleena lakajara meelanka kuleel badanna ese aan oo hadi kajara gol mukeef leh marwaaxad leh kan daaqadiis furan oo hati kailaabalaayo mayba dhiisay labada kuguuri lagooka hiirahayo lan hati kajara mayba taariyaasailan walaal ambahani iyo markin aan oo kaligentari kadareera ilaahay kusokalan ano maamul ee aan wala kudhaadi taageeraha injarna rabbigii abuurdi kala saaradi kala aan hambahina safarta inakaisidi ilana inkooyna geeka bilaabay saarahaankeena elintayle saas dartiya inaan la xiriiray idaacadda sharafsale watson oje in dhibaatada ilwalbo waana reerbaydhaweyda reerda caalamka saas aan la xiriiriy waayahay guddoomiye mayba in sheegtay in magaalada boosaaso ada ndeerti sidii markaas dhalinyarada deegaanadan ha ku jeeda oo ka dhibaataysan xabsiyada puntland ada markaas dhibaatadaas ankukuur garan lahayta xaalada tition ada hanfiiri lahayta ma shileeda yaa boosaaso seetay mise dadyakii weheli safarka kika oo ada hogaamiyahayta aya ana shileeda yaa seedi laakin hadii ilaahay karaan nagada maka dambean anagada umay farelaakin usaada wadaasa badanaa xaqiiqda dadkaadiba kamid furan maamul taageerayo oo odayaaalka dhaqanka in arf dareeyo bal dhibaatooyinka wadamadaas ku dara alhahen dhendheerew meylamayaal adii deegto anagoo ilaahay kaashado bis waa bahi xaqiiqda mid faaliya hade mayba hadda kahoralanko eelay eelay hanunga warbadinya ilaahay kheersiya ya lankoonti walaaba muraadego lankoontiama dibajikaseo lankura akrihan wera merere lanwelbuso marawa may awo qur-aanka saase maya qur-aanka saase maya sinlahay ati dambi may ba may katukare may awkay matukudaata eri ha may katukudaata saataa saataa bana hoobate abaweri markin may waa misalea shiriri daba kasan holo laakin ini dad habahoona failayti dadka badana may waa misbii koran lancaawiya oo sirboorka iyo sigidka iyo wadamarnamale ana xamar inta dhatiyo hadda todoba boqol doolara maraayo oo ilaahay iledi haraada biyo ibobohola waraaba ma tambay oo biyo yaalaan saare karkaraayan hotel oo ilaahay kinroonya lawebanaan malbii kuda kor marka marka maadaama culeyskaas jara umadana lan garabka odaan lahayn iyoona in bii koro galbitoona kaseegan nafasiida intahanbahan yaa suuragal nagada waay inay lahay iraha marka insha allahu hadii ilaahay karaal nagada hadii la hela maamul fayle umado dhibaataysan dadka in bahaa umadeyga buusgareeya oo kasiidaadka kudhiida hoos la helay kulidii mahafaa doono inta marku helaa may waa waa taada banaa rooba au ka sayda waa oo hadda meelona ka hay kasalana insha allahu shiriyada ile ahaa waana iyada lahayn dhawaayi waana geelka meelo badan aseedi oo dadka kahiran iyo kasamado haddii maamul ha hadal lahaay haddii dadkan ka degan oo ganacsada ha hadal lahaay iyo haddii ha hadal lahaayeen odayaal dhaqameedyada digil merflantan rooga kulli show la kulmi haddii uu ka baxsho lahayni laakiin maywa gudoomiyaha guud odayaalka dhaqanka fariisguliga arrinkaare oo internet doorbalema kajaayida dartiyan baaqa sanida idaacado telefishanina kolba ladowaano marlamaaqasan ladowaano marka hadda shiladay leeha walaalkay waayahay malaq kaskay mayba in sheegtay dhalinyaro in iyo dhibaato ka hayta puntland dhibaatada mayna iska jarta meelo markaas dhibaatada iyo waktigan ka haysatona haddii ada nin maga dhowta nin oo dhibaatada sidaadiibuogta baydhabo unakadhalanaydeednaba walaa ilaahidinkeede marka muddo hadda inta kiririnkma in badanyina lang lang walkaawi lang lakushaki lang ilaahikin roonya oo oo ma arkiisbisantilaanay koylan kunki gadanmeeleha oo kala marka maywa wal oo garbara kirin ma wal garkirin ba lakirira boqol i samtiya koo ilama aragaas wal garkirin marka hade dhibaatada jartoona maywa umadooba dad oo ilaahay kingoonya kudan gooyo kudan gadaa maamul shooba aan la hariirane ee dadka inta kirinba ma inta karaana marka maywa
tirada guud ee hadda deegaanadan dhalinyaradaha kujeeda reer koonfur galbeed maxaabiista ka ee puntland xabsiyadii oona ka jaraan tirada guud waktigan wayla dareere oo nin sheego korte hadee aan hadda nayroobe gobolka bari boosaaso boqol i konton iyo dhowr qofa shihidan marka meelo kalena waaba ku darantaba xabsa gudaan tahay dad badan oo liwareegi boosaaso kirnaadase garowga likajeelera ilay kuleelaadka markaas garowga liigareegi wala in sheegi laakiin meeladan rooga tirantaas dhanaa ka hiran meelo kalena waaba ku darantaba marka liska dara daalkacyo ilaa boosaaso dadka tirin kumaaga kuyar baa ku badan yimaa laakiin boosaaso hadda boqol iyo konton iyo abas waa waayahay boosaaso yaa in sheegtay in tirada boosaaso ada la dareerta adina boosaaso waktigan oo la hadalahay garowe iyo gaalkacyo iyo deegaanada kale puntland xabsiyada kayaalona dhalinyaro saas oo kale ka dhibaataysan oo ka hiran ada marka xaalada ankuurgalowka iyo weliba wadahadalka ada lasuubii doonta maamulkaas ma boosaaso shileedi iya ka egyaa mise deegaanada kale yaan gudubi doonta
wallahi ni usa adiba la dareertaa namay wasaaqeedin culusaa kumadii odayaalkii oo dhaqanka oo dhinaanruuji haayeen kun iyo todoba qof iyo gudoomiye aan ahaa anoo gudoomiye badan hadan ahaaya markaasna yaalkaas cabdaalada banaanka magacada gudoomiyen ahaa howlo badan oo dambiyan adiib la dareerta baydhabo waleeto ku dhacday ini ilaahay madaxweynihii hore laykana soo kalay kooyada marka hadda boosaaso la inaana ka ekaadan dhowto laakiin wali kale jaayigaha boona aslahadalaana laakiin taargetka ini boosaaso kooy milanka kuleel badan waayo umadan takiriidan ananka kuurgalahayo anadoyi koro lasii koro ana micnaha ee ku dadaala bacdeen hooba isiila gala markaas kubacda yanay fadeeya haddii ilaahay karaa nagada haddii aan meelo kale amaro koro iyo haddii aan kale sootaan kudahaw fadee laakiin hargeysa iyo marofka hargeysana banaan insaane laakiin puntland haan boosaaso le hadda haayo laakiin walahi isbadi waayo bada koy oo mudin dhibaataysoyo hade hadan dhibku kalen haayo laseron walaha markina dhib ana meelo kala hamada dabcan walku yaaba laakiin lijeedka iyo qorshahan marka hora kabahi walbaleena laakiin baleenkana doon ana ka dhaqaaqay boosaaso le haayo dhalinyarada waktigan boosaaso roogta markii ada fiirida oo weliba maalmoogan ada roogti markeeda ankuurgali ganacsiga kiijo iyo meelo kaleeyin iyo weliba xaalada tiitiyo may warbixin oo sii korta
wallahi niyo hotelka aan madnama kubana masaajidka hotelka kudhedam iyo jeeg oo maxkamado ama sheegi bes laakiin dhalinyarada maasha allah iyoba kooyan in badan eegudiya layin odayaal dhaqmeeda layin oday dhaqmeed jiida layin marka dadka inkasifilon inkooyen laakiin xaqiiqda sidaana waa ka kahaya ganacsi so maasha allah iyada aan kaylay kudam hirmayne banaangaro xubnihiisa qaba ganacsi dadka inka ganacsi badan inka tiro badan inka qurux badan inka caafimaad badan laakiin maywa mireeyo hogta ilaahay mutme dambuye yadad oo ilaahaykiya intukatagaran hayno laakiin dadka maasha allah eleno warhayano lankii walaalihin kooyin hadha waayaan waxay ku salki way didiyeen madaayay saareen ay booqdahayaan yoogay walwalba maasha allah may waa lamasiile kooyi ilahandha waayo fadi ma walihanku doran waa may waa qabku dada magadaayan
waaya waayahay waktigii ada baydhabo roogti intii ada safarka an galna la dararti kolba xaalada dhalinyaradaas iyo sababo iyo xafiyada ankajaraan ganacsi iyo kaleeyin puntland hatoy iyo somalilandba wakti dhawayti ceerigaabo oo puntland iyo somaliland shal maamulaayan mayba ayuu sheegeena dadka ganacsatada meelaha kujeeda in iyo hanisbanbahowka eedan dhalinyarada koonfur galbeed oo meelo ganacsiga kale iyo kadiidiyin banaanbaxaga kiijo iyo meelo kasoo biyaan saas oo kale puntland dhowr jeer ayaa ganacsiga kiijo lakaxadgudubi oo bagaashkii iyo walyaabo shalduunya oo gadaayaan lakujijibi marka wayn aanaya kore ganacsiga iyo meelo kasoo biyaan dartiya yaling hirahay oo xafsiyada yoonka jiraan
aas marag madoonto waaye may waa dadkin ganacsiga eedmin kasaayaan markaas reer koonfur gaar ahaan sadaabuur eedinka marka maadaama dhinaca ganacsiga eedinkasorayay marka waa muuli waaye sila eraw daran sidaada sheegtay saas marag madoonto waaye markan dabcan qolku yaaba hoylas
dhalinyarada markii lakutab ahaan hirin dad kale dhibaato lankajeysiday meelo qaar la dili iyo qaar waktiganba dhaawacyo meelo lankajeysiday la jiifan dhaawacyadii dhibaatada laha kudeersi meela yaa ya jarta haadan haano deegaanadii reed hankanagdan iyo haanoba meelaha waktigan dhaawac dhion jiifa haano guud ankajaraan dilan jeysidi xisaabtaas ayla ku fadee oo weliba puntland ama dadkii falkaas jeysidi in usaka la xisaabtama ayla ku fadee aada islata
xisaabtaas ayla ku fadeeye mayla erey denkay duugay laga anduugaya ona maylana dowladda federaalka kalanaa xildhibaana oo hakujeedaan koonfur galbeed toddobaatan jeerayaan oo aqal hoose iyo aqal sare iska jaraan maybalena dowlad goboleed oo iskeed ahoo koonfur galbeed leeraw oo meelbelkeeda calinka duunimo madaxweynaha iyo wasiirada fadhiyaan iyoo lakufade markaas kubacda may lakufaday odayaalka dhaqanka oo hakujeeda goboladaas dadsoonta lakudhigaafeahay haddii ka diidiba lakuwaaye nafsikiidi lanka lakufadaw maynagadaafayni oo
waayahay marar badan yameelasaati ma amarkin horeyti oo arrintan ada dadaal angala dhowr jeer iyo puntland safarka saati oo ada xaalada dhalinyaradan iyo wadahadal sidii dhalinyaradan iyo xurkanagada lahaayeen kashagaysada lahaayeen dhiigyo iyo maaljob laka badbaadin lahaayay ada maamulkaas puntland gaar ahaana magaalooyinka guddoomiyaalka xukumaayan ada halagale weliba hakala balanti safarka kiika ee waktigan islata guulyaha ku deeri doonta oo weliba dadaalka kiika kuwa markaasa miro dhaliya nagade
dalan horta ilaahay abuuriliya hortaana tirina ilaahay atuugan danaba wax safaaree diinaha arriisade awkaani dhalina lan culmo ahoo lilfidnay la kafaayahay awkayna sijileeda inka do-ayan may eraysa saasa dibir ma dhaafta sababay jesto biloonka dijoolna dhaaf afkawa titaamka kinsuwali arabta ijaabo saaray arabada galina mataxasaar kiina maywaa hadda afartan iyo kow sini jare adina ijarabta maywa titaamna min furun carwana min furun wasiirna mihi xildhibaanna mihi daawna mihi nolola iqaabkeena ama isfaaliyaan muddo kolba usad dhaqaanka jaran malaya marka soo murutiha nugna ihaay sooba wal ana eedhow dhati anka kahiba si aan falaw ku helay wal ana aan isakaaray safaraan kadhe inta dheeran kooy markii afaraada haddaan macnaha dhibin waha bahawsa bacdihaasi baas guulaysa meli waa wali barade sobana koodaba lahay dhawaayahay malaagii bartiyaraayay hildhibadegisnaayey ilaahay tiideena handhaw farsiya kooy balilaya mihana guuseena ilaahay ku rajaye saana gudana kusheenina kanaalowa sanaysan araga doontaan nagaga doonto baydhowdhona kooy insha allahu baydhowa kuma nagaga doonto sidana walaaka dhogdi iyo maylaraay qaababkii walaanfurto raaykinkutna duubagna kolba laabtooda laakisaba doono wala araga doono marka bacdeen saasooba ana hadaabi nan ka dheerada masala lama tamaaneenayade mayba rajeeyey sidaana dhibirbir horseeyanan aragahay yahood ilaahay kaamayan araga inaan kukeeno hodhaan kukeeno haddana kukeene yahood ilahay haddana kukeeno waayahay dadka ada lakulanta fadaasa dhinaga maamulka puntland haddii adan iin sheegto dadka ada lakulanta fadaasa iyo walyaabo ada kula hadala fadaasa haddii ada nin nin nin raasida waraysiga
geedaba may la kulamay dadweynayaha ciidamada qalabka ee dalkoowaad langleeraw awil jaajaal leeraa la kulami looyarinha la kulami oo ana warqada diiday kaxaraysan iyo ondoodan beesa iyo xujaayan beesa walalay laakiin maywa walilakaheela fadhiili sana fadhew eri marka mayindamana ini odayaal dhaqameedka guddana kujeeda la kulama gudoomiyaha gobolka iyo degmada la kulama taliyaha maylaqaay ciidamada qeybsan intan qaadisan la kulama wasiirka amniga hodan roogna lakiisantar roog la kulama marka intiiba shaqadaas oo umadaas kusaysa langnamaha kusabao hob ilaahay kaana waayahay may baeta malaaqa shireediis na dhagaagow dhalinyarada deegaanadii ku tabtay banaanka meel deegaan joogahayna ganacsi kasoo biday nolol kale kuweydidi inta badanna ada ila tita meel was fiiriyaayan ama ila fiiriyaasa may indiidi dadka kale siyaasiyiinta haatoy ama madaxda koonfur galbeed in iyo saas oo kale iyoona dadaal ankahaan oo dhalinyarada tito iyo heliyan marar badan puntland mayba safar kaseeday mas-uuliyiin koonfur galbeed xil ku haaya dhalinyarada markii aad xog wareysati dad mas-uuliyiin eh oo meelaskooyay mas-uuliyiinta hege ee lankooy dhalinyarada arrimooja kula hadali jarte
xaqiiqda waa diijaaniba dareemasa may waa lanki tarika raayeen buwan tarika mere walwalba walaalishamesi kala dhigadilin waaye walwalba bawsiyo mal dhigna lawlaa dhalinyaro walhabaraki wadanka roogan lan walhambaran xildhibaan lakuweeli lan garabtii sabtaran malaag lakuweeli lan aqoonhiimaha yaa khasbabti ama toosgaraysi ini dhalinyarada leentooda waaye haddii abshirida tray aan naafkuqobada aan dhalinyaranimada iyo dambuite kaale sanataysunteeda qofkii waxbadalahay marka micnaha qof dhalinyarada ee qiimahoysa kafadhiya kase maywali anaguraan habaradi didkoos dhexyaa kubaray jaamacada hadhikadi micnaha qofka bini aadamka ee qiimaha liya kase gaaraan hadan lanka dhalinyarada ee wala iska fadhiya wala insha allah ay koro lilakaayer kase marka insa dalan dhalinyaro ee wasiir ee arrimaha gudaha arinta madowdi oy waana nagaday kolba waldiina makuqaban waa wasiirka arrimaha gudaha dhan geeka damiinaga kor wala miila ka jara marka anoo disaakay qaaligeena eedayaana laakiin isulayna e walaa miilaha kujeeda dhanba si dog ay si dhalinyaro eba mayka alasebadiyo dhanba gafladaysan oo caadiban uhayna umado kuboqanahayna marka ilaahay may kutuwaana ini umado inta uwiinna hanuni inta yaryarna hanuni umada unta roogdoona jiilka mustaqbalka koonfur galbeeda dhalinta lakuwarhaaye anigna haddii aan dirankarnagada dhalinyarnimada iyo damboyte taasilayan weele kaale hata koramaylareelanko aqasin gale yan meelgaalaga goori yaa kaseelay ligi walseela le imadan kofiya kalbi dhiibtay oo mideelka ahoo seeriyaroodo iyo fere koor beerkigi koroskigi hilibkuna mideel hilibka adago ila fo maragana madama eray ana i inta ana oo hoosay sakun yar yaro migeelaadka ah aamenge hadan ma eray ana i inta ana oo koray hoyinaw i maraga dhamenge markimareed maywa ana taasay weelisa kaale ana i inta oo koraytona maywa walqobadka kaga arki ana inti hoosaysa wal marka anagi baarma centraala naga marka inaan shileeday
waayahay waayahay dhinaga su-aalayn damboyti yaan gudba doonna su-aalayn damboyti may banagadaas gudoomiye ame hagabagabayt fadaasa safarka kiika ilaa inte boosaaso roogu doonto oo guud ahaan hadafkeeda insati ha dhamaystiri doonto ama ada ha ku dhamaado doonto
iyo horta waxbaa dhamaado ilaahay laakin baleenka anaa kabay ka dareermdaan habaa anaa qorsheey inaan isbuuc ka dhaafne qabe haddii walaagi walna haqiyo walna dhaliyeeno walaalow ninka kaftoyna liley intidaada doonta allahu aclam ilaahay yaa yaa yaa yaa yaa kuwarhay laakin ana dareerkay adoberi nisbada masalaan uu ka lamiin e sanadni hadda ku baaday inay hadaba jabaayiya ambaarana oo ilaahayl karaan laga sabacna hadda masjidiinkan kulaniyne maywa intaas in ku yaraba waleedan qoy telefonka dhamaaya malaa ka bishaaraysa leerin xalay maywa welwela kasoolaa may leeray doodoomi ku dhama lankoolanko wilaashahan markeedeen adoo wilaadya oo sahe doon abaarna walroge aloo dhirmaanse ama wilaadan maalgoo qabee yeeshay haye insha allahu bal waa kanin bari soo leelalyaable welwelka bari waa sooba bariyeyna hadiyalaasi adduunyaha de maywa aakhara iyo bedelka ka dhaantalerey walbaha wireydadana si halada rasihaya yahoolan hanagadi si oo ilaahay walsi yan kooy ma eray lan yawadeanina si ahaa wali isiga fadeewehi ani welwela ii bariysa welwelmak ii bariysa lamhalad irmaan ee barhiraafanimakasiyaw ka bari galay reed maywa dadkan lakulmi xalay welwela ka bari laasi uu ka farxada ka barihay maywa wala alqaraasa waliba macquule walkin welay ii soo leeray marka
waayo hay-ada mahadsantakin kumahadnagaan waraysigii ada nasiyadii iyo weliba sida qiimo leh ee ada ninku kuwarbiidi safarkii ada kaseetay magaalada boosaakin kumahadnagaan